habeennimo isniin ah kowdii bishii shawaal xilligii salaada cishe kadib waxaan baraha bulshada ee internetka ku arkay hadal ku aadan hambalyada ciidda oo uu jeediyey afhayeenka xarakada al-shabaab sheekh cali maxamuud raage tahniyadeen kadib waxa uu hanjabaad u diray ciidamada ajnebiga ah ee ku sugan soomaaliya wuxuu adeegsaday erayadan gaalada waxaan u sheegaynaa inaan sii wadi doonno weerarada iyo iqtixaamaadka intaad duulaanka iyo xadgudubka aad nagu haysaan intay shareecada islaamka ka noqonayso tan koonka lagu maamulo mana jiri doonto meel aad inooga baxsataan al-shabaab waxaa looga bartay inay ka dhabeeyaan hanjabaadooda markii aan hadalkan dhagaystayna waxaan qiyaastay inay meel un jabsan doonaan meelay ahaataa subaxii talaadada ayaa waxaan ku soo toosay warbaahinta oo sheegaysa in la weeraray xere ay askarta burundi ku lahaayeen deegaankii ay ku noolaayeen inta badan qaraabadayda oo ah ceelbaraf markiiba waxaan wacay adeerayaal iyo abtiyaal si aan u ogaado xaaladda ileen meel dagaal ka dhacay wax walbaa laga fishaahe dhowr lambar oo aan wacay waxay ahaayeen mashquul laakiin waxaan ugu dambayntii helay abti colay oo hadalka boobsiinaya neeftuur badan iyo socod ayaan ka dareemayey waxaan ugu horreyn weydiiyey abti nabad ma jirtaa wuxuu igu yidhi waa nabad iyo barwaaqo kadib waxaan weydiiyey siday wax u dhaceen wuxuu igu yidhi nimankii wadaadaha ahay ayaa saakay soo hajuumay gaaladii mahan deganayd aasaa waxay ka dhigeen hal dhumay iyo hal dhaan raacay meydadkooduna waa carrakawaay wuxuu intaasi iigu daray in al-shabaab ay qaateen hubkii iyo rasaastii ciidanka burundi dadka shacabka ahna ay u fasaxeen inay rartaan kaydadkii kale ee isugu jiray shidaal raashin iyo agab kala duwan isagana wuxuu ka soo helay laba loor oo bariis ah saddex kartuun oo baasta ah jawaan tufaax ah afar gasac oo caanabooro ah iyo agabyo dhismo oo uu ka soo fuqsaday kiniisad meesha ugu tiilay ajnebiga mararka qaar ma malaysan karin in kabaha lala dulmaray ciidanka burundi wixii xiradooda yiilayna la boobay balse waxaan xogtii aan haystay iisii xoojiyey sawiro lagu baahiyey baraha internetka oo ay ka muuqdeen meydadka ciidamada shisheeye iyo xiradoodii oo aad mooddo inay duufaan martay ilaahay amarkiis anigoo al-shabaab dhaliilsanaa ayaa waxaan ku farxay guushooda qaybaha dambe ee maqaalkayga ayaana uga sheekayn doonaa waxa aan ku nacay ama aan uga soo horjeedo haddaan hadalkeeda sii wato sheekada mar waxaan ku farxay ceelbaraf oo ka xorowday ciidankii burundi oo runtii dhibaato badan ku hayay ehelka iyo qaraabadayda kana mamnuucay inay duleedyada magaalada daajistaan xoolaha habeenkiina isku socdaan mar kale waxaan ku farxay magaca ceelbaraf oo caan sii noqday cid weliba ayaana baratay muhiimaddeeda iyo meesha ay dhacdo waxaan soo xusuustay erayo uu aabbahay ku ammaani jiray hooyadayda mako oo ay ka mid ahaayeen geed caleen qurxoono ceelbaraf ku yaallo cartanoo irmaanaad ceenadiisa leedahay anigu marnaba ma jecli dulmiga ciidanka burundi waxay shabeellaha dhexe ka geesteen ma ahan wax laga aamusi karo waxay laba kun toddoba iyo tobankii meel u dhow mahadaay ku kufsadeen islaan waayeel ah oo saddex iyo toddobaatan jir ahayd afar maalmood kadibna kufsiga ayay u dhimatay sidoo kale waxay muddo dhowr jeer ah deegaanka mirtaqwa ku daadiyeen kuna qaybiyeen miimirye ay ku jiraan aflaan xunxun oo ficilkii qoomuluudka ah si ay ugu baadiyeeyaan ilmaheenna intaas kuma ekaysana waxay u bareereen inay kufsadaan xoolaha gaar ahaan idaha iyo lo-da oo la ii sheegay inay weliba fiidiyow ka duubaan damiir xumaa nimanku waa arrin ay wada ogsoon yihiin reer shabeellaha dhexe internetkana laga heli karaa haddii lagu qoro askarta burundi oo shabeellaha dhexe ida ku kufsaday ma ciidanka dhibkaas ka geystay gobolka ayaanan ahayn kuwa lagu farxo halaagooda siyaasiyiinta iyo odayaasha muqdisho jooga ee kasoo jeeda gobolka kama hadlaan faralka liddiga ku ah xuquuqda aadanaha ee ay geysanayaan ciidanka burundi laba iyo labaatankii luuliyo laba kun koob iyo labaatanka waxaa deegaanka war sheekh tegay xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxaa loo gudbiyey cabasho qoraal ah oo ku saabsaneed dhibaatooyinka ay ciidamada burundi ku hayaan cadalle iyagoon waxba ka dhihin ayay sawiro ku galeen degmada kadibna xamar ayay ku laabteen haddaba ceelbaraf dad kale alle u bixiyey ceebna ma ahan inay deegaanka xoreeyaan dhallinyaro soomaaliyeed oo isaga kala yimid gobollada dalka oo dhan kasoo bilow raas caseer ilaa low yacaddo laakiin waxaa ceeb ahaan lahayd in ciidamada burundi ay dalka ka baxaan iyagoon hal xiro oo shabeellaha dhexe ah laga qabsan ka hor weerarkii ceelbaraf waxaan fiiriyey gado waxaa ii soo baxday in laba boqol oo kenyaan ah lagu baabi'iyey xere ay ku lahaayeen ceelcadde jubbada hoose ayaan eegay waxaan ogaaday in xero ku taallay kulbiyo wacagta lagu mariyey guutooyin ciidamo kenyaati ah waxaan fiiriyey shabeellaha hoose waxaan arkay in lagu habsaday xero ay ciidanka burundi ku lahaayeen deegaanka leego iyo mid askarta uganda ku lahaayeen jannaale labadaas xero oo lagu baabi'iyey boqolaal askari oo ajnebi ah shabeellaha hoose waxaa dhowr jeer lagu laayay ciidamo burundi ah meel u dhow leego hiiraan gaar ahaan halgan waxaa lagu ciqaabay ciidanka etoobiya ceelbuur oo galgaduud ah ayaa looga guuray lagulana diriray baay iyo bakool iyagu xisaab ma laha waxaan xusuustaa in muddo laba goor ah cutubyo ciidamo etoobiyaan ah lagu soo afjaray waddada isku xirta leega iyo baydhabo wax laga xishooda ma ahan qofka aad dhaliilsan tahay inaad u mahadcelisid halkan waxaan uga mahadcelinayaa xarakada al-shabaab waxaan ku ammaanayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada ajnebiga ah ee dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed markii ay ajnebigu dalka yimaadeen waxaa kordhay dhibaatooyin aan horay u jiri jirin waxay xireen waddooyinkii waxaa batay fasaadka tuugadii ayaa xoogaysatay faqriga iyo gaajada ayaa korortay marba marka ka dambaysana xaaladda ayay ka sii darayaan al-shabaab iyo madaxdooda waxaan leeyahay aad ayaad ugu mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga aad geliseen la dagaalanka gumaystaha weerarkii ceelbaraf wuxuu shabeellaha dhexe ka bareejeeyey gobollada kale laakiin waxaan aaminsanahay intaasi kuma filna ciidanka burundi ee heesta deegaanada iyo degmooyinka gobolka gobolkan oo ay degan yihiin qabiilo dhowr ah wuxuu ka mid yahay boqcooyinka lagula soo dagaalamay gumaystayaashii dalka kusoo duulay wuxuuna leeyahay halyeeyo caan ah oo magac iyo maamuus ku dhex leh ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah sheekh xasan barsane wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed waa halgamaagii weynaa ee ka hortegay ciidanka gumaysiga talyaaniga waxaa lagu xusuustaa mowqifkiisii saliimka ahaa iyo sidii uu uga jawaabay dalabkii uga yimid madaxii gumaystaha kadib markii uu wada shaqayn iyo daacadnimo ka dalbaday wuxuu ku yidhi aniga way isoo gaartay warqadaadii waana fahmay waxay ka koobneed oo dhan laakiin waa qasab inaan ku ogeysiiyo inaan annagu addeeci doonin awaamiirtaada iyo inaanan ku biiri doonin ururkaada dowladdiina sharci u gooni ah ayay leedahay annagana mid gaar ah ayaannu leenahay ma aqbalayna sharci aanan ka ahayn sharcigeenna waana sharciga allah iyo nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale haliyeeyadii gobolka waxaa ka mid ahaa xasan geedi abtow oo caan ku ahaa abaabulka bulshada waxaa aad looga yaqiinay koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobollada ku dhow banaadirtii hore shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo galgaduud qabaa'ilka gobolka ayaana iyaguna ahaa kuwo geesinimo iyo gobannimo ku tilmaamnaa waxaan tusaale u soo qaadan karaa qabiilka moobleen cismaan oo alle kadib iyagu ahaa kuwii etoobiya ka badbaadiyey inay qabsadaan xeebta banaadir markii ay kula dagaalameen degmada balcad oo lagu magacaabi jiray taytayley iyo hareeraheeda kuna guulaysteen inay ka reebtaan ciidan maxaabiis ah oo ay addoome ka dhigteen beerahana ku falan jireen taariikhdaas ayaa ka mid ah kuwa aan ku faanno laakiin hadda iima muuqdaan wax aan ku faanno oo guulahaas la mid ah macquul iima ahan inaan ku hoos noolaado addoommadii aan beeraha ku falan jiray iyo kuwa kasii liita waxaan maqli jiray markaan iskuulka dhigan jiray macallinkeenna taariikhda oo mar weliba ku halqabsaday taariikhdu iyada ayaa isu soo celisa waxaan rajaynayaa inay ayaamihii quruxda badnaa soo laabtaan oo dadkaygu guul iyo libin ku gaaraan waxaan kaloon hambalyo u dirayaa degmooyinka iyo deegaanada xorta ah ee shabeellaha dhexe sida towfiiq aadan yabaal ruunirgood alkowthar ceelbacad iyo ceelbaraf magaalooyinka gumaystuhu heestana waxaan u rajaynayaa inay xoroobaan inshaa allah maxaan u dhaliili jiray al-shabaab anigu waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo cilmiga ganacsiga ku soo bartay dalka hindiya halkaas ayaan waxaan ku arki jiray maroodiyaal waaweyn oo rabaayad ah oo la ii sheegay in aad loo tababaray markii ay yaryaraayeen waxaan arkay maroodi weyn oo ay xasilooni darri ka muuqato oo markaad aragta aad ka baqayso ninkii lahaa ayaan weydiiyey waxa ku dhacay wuxuu ii sheegay inuu haraadsan yahay waxaan ku idhi muu biyahaas cabo waa biyo toban tallaabo u jira markaas buu ii sheegay inuusan dhaqaaqi karin sababtuna ay tahay inay lugta uga xiran tahay silsilad laakiin ogow silsiladu geed ama meelna kuma xirna haddii uu dhaqaaqana wuu socon karayaa wax caqabad ahna kuma noqonayso oo aanan ka ahayn inay ka daba laadlaaddo oo ka daba shanqarayso hase ahaatee wuxuu markiisii hore u bartay in geed lagu xiro sidii ayuuna iskala qabsaday inta aanan qorin maqaalkan ayaan fakaray waxaan is idhi ka fiirso waxaad qorayso ma jiri karaan wax un taageero u noqon kara al-shabaab intaa kadib haddana waxaan isweydiiyey axmedeeyow al-shabaab waad dhaliishaaye horta maxaad ku dhaliishaa habeen ayay ahayd waxaan iska damiyey nalkii qolka iigu shidhnaa waxaan isku kala bixiyey sariirta maskaxda markaan ka shaqaysiiyeyna waxaa ii soo baxday in al-shabaab aan iska dhaliilo bilaa sabab oo aysan jirin qodobo cadcad oo aan keligood ku fogeyn karo dhaliisha al-shabaab ayaa ii gashay sida maroodigii aan hindiya ku soo arkay oo kale muddo toban sano ah ayaa waxaa iga dulqaylinaya idaacado siyaasiyiin iyo wadaaddo taageersan ajnebiga oo ku celcelinaya cadowga xagjirka nabaddiidka iyo wixii la mid ah soomaalidu gaar ahaan reer banaadirigu waxay ku mahmahaan haddaad keligaa waalan tahay wareer waaye haddiise lagula waalan yahay wanaag waaye wariyayaashii dhexdhexaadnimada sheeganayay ayaa xitaa waayahan isticmaalaya ereyga xagjidhka oo ah erey bixin ay inoo soo meeriyeen reer galbeedka al-shabaab waxaan u sheegayaa beenta iyo dicaayadda waxaa ka xoog badan ficiladiinna haddaad dadaalka sidaan kusii wadaan maalinba koox dadka ka mida oo sidayda oo kale ah ayaa wax fahmaya waxaan hubaa inaad taariikh fiican uga tegaysaan ummadda ogaada ambiyadii uu alla soo diray ayaa lahaa cadow gardarro ku maagaya iyo dad uu marin habaabiyey fircown ayaad ogtihiin sidii uu u harowsan jiray qoomkiisa islamarkaana uu nebi muuse uga hor keeni jiray waxaa macruuf ah in halgamayaashii dalka soo maray ay lahaayeen dad mucaarad ku ah oo gumaystaha kala safta sayid maxamed ayaana la dhihi jiray wuu waalan yahay maantana qof kastaa ku faana xataa raggii dabadhelifyadu dhaleen halgamayaashii hore waxaad uga duwan tihiin inaad taageero badan oo dhanka shacabka ah haysataan maadaama ay jirta isgaarsiin casri ah oo sababtay inaysan sii jiri karin beenta ugu dambeyn waxaan idiin rajaynayaa guul haddii aan shalay ahaa nin walaalkiin ah oo idin dhaliila haddana aan garanaynin wuxuu idinku dhaliilayay waxaan maanta ahay nin walaalkiin ah oo idin jecel islamarkaana og wuxuu idin jecel yahay